إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka warka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo duleedka muqdisho lagula eegtay taliyaha booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalka sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ganacsato soomaali ah ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay dalka koonfur afrika weeraro khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dowladda kenya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda milatariga kadib weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta ku mariyeen askarta hesheeye ee burundi dadka ku nool deegaan ka tirsan gobolka bari ayaa ka cabanaya biyola-aan soo wajahday deegaanka xukuumadda taiwan ayaa dowladaha caalamka ka codsatay in la qaado tallaabo lagu cunaqabateynayo shiinaha si loo yareeyo cabsida laga qabo in shiinaha uu dalkaas weeraro قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo duleedka muqdisho lagula eegtay taliyaha booliiska gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya warkaas iyo war kale oo ku saabsan weerar ka dhacay gobolka shabeellaha hoose oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka hashim cabdinaasir faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax xalay deegaanka ceelasha biyaha lagula beegsaday kolonyo uu la socday farxaan qaroole oo ah taliyaha booliiska dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir qaraxan oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa haleelay gaari cabdibilo ah oo ka mid ahaa kolonyada la beegsaday waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan lix askari oo ka mid ahaa ilaalada qaroole sidoo kale waxaa burburay gaarigii uu qaraxu haleelay isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska ah ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan xala la weeraray ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka lamber lixdan waxaana halkaa laga maqlayay dhawqa rasaasta lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ugandhayska isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa xaafadda neeshinka ee degmada jannaale sidoo kale waxay faahfaahin dheeraada ka soo baxaysaa qarax shala galab lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo deegaanka dalbayaanka ee hoostaga degmada qoryooley ee u tiilay isbaaro waxaana qaraxaas ku dhaawacmay taliyihii isbaarada kaas oo lagu magacaabi jiray isxaaq maxamed diiroole waxaa sii kordhaya weerarada iyo qarxyada ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo maamulada la shaqeeya islamarkaana ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada jannaale lagu dhaawacay taliyihii booliiska degmadaas ugu magacawnaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu sheegay gaabow waa mahadsantahay haashim sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dilka loo geystay sargaalka ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay ku dagaalameen isbaaro u tiilay duleedka magaalada muqdisho oo ay dadweynaha lacag uga qaadanayeen ciidamada uu dagaalka dhex maray ayaa la sheegay inay ka wada tirsanaayeen qaybta loo bixiyey haramacad lacagihii ay dadweynaha ka qaadeen ay ku murmeen labada ciidan waxaana laga itaal roonaaday qayb ka mid a ciidamadaas oo lacagtii laga qaatay saacado kadib kooxdii kale ayaa waxa ay weerar gaadmaha ku qaadeen ciidamadii ku sugnaa goob islamarkaana lacagihii qaybsanaya waxaana israsaaseen kooban oo halkaa ka dhacday kadib ku geeriyooday sargaal laba xidigla ah oo lagu magacaabi jiray axmed buur ganacsato soomaaliya ah ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay dalka koonfur afrika maxamed ciise ayaa ka waramaya shil khasaare geystay oo ay ku dhinteen dad soomaali ah ayaa ka dhacay waddanka koonfur afrika shilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika waxaana dhaawacay culus ka soo gaaray laba qof oo lagu kala magacaabi jiray siciid cabdicadow iyo muxiidiin shigshigow kuwaasi oo loola cararay isbitaal ku yaala halkaasi ugu dambayntiin ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray waddanka koonfur afrika ayaa waxaa ka dhaca dhacdooyin kuwan la mid ah dowladda kenya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda milatariga kadib weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta ku mariyeen askarta shisheeye ee burundi maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa walaac xoogan ka muujisay amniga dalkeeda kadib markii digniino isdabajoog ah oo kaga yimid dowladaha reer galbeedka xilli warar soo baxaya ay sheegayaan in heegan buu xaligeliyey ciidamada xukuumadda nairobi ciidamada milatariga kenya ee loo yaqaano k d f islamarkaana ku sugan deegaanada ay xoogga ku haysato kenya iyo kuwa ammaanka ee dalkaas ayaa la geliyey heegan dhammaystiran saraakiil u hadasha ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa waxa ay sheegeen inay ka foojigan yihiin weeraro kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib weerarkii cuslaa ee ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen ciidankii burundi ee fadhiyey deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellaha dhexe tallaabadan ay qaaday dowladda kenya ayaa imaanaysa xilli digniino isdabajoog ah ay soo saareen dowladaha reer galbeedka kuwaas oo ka dayrinaya amniga dalkaas xukuumadda nairobi ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay heshay xog ku aadan in mujaahidiintu ay weerar ka fulin rabaan gudaha dalka kenya sidaa darteedana ay heegan buuxigelisay ciidamadeeda si guud dalka kenya waxaa hadda ka taagan xaalad kacsanaan ah iyadoona baqdin xoogan ay soo wajahday dadka nasaarada ee kenyaanka ah ee lagu beeray dhulka muslimiinta dhanka kale waxaa isa soo taraya dowladaha cambaareynaya weerarkii cuslaa ee ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen xeradii burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda masar ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii ay mujaahidiinta al-shabaab talaadadii lasoo dhaafay cagta ku mariyeen saldhigga ciidamada burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaa waxaa tacsi tiiraanyo leh loogu diray dowladda iyo shacabka burundi iyo qoysaska dhibanayaasha ah ee waxyeelada kasoo gaartay weerarkaas horey dowlado badan oo ay ka mid yihiin qatar iyo turkiga ayaa tacsi middan la mid ah u diray xukuumadda bujumbura kuwaas oo dareensiinayay inay la xanuunsanayaan maadaama ay ku wada jiraan hal dhufeys weerarkii ceelbaraf ayaa waxa ay mujaahidiinta al-shabaab dhegta dhiiga u dareen in ka badan askari oo burundees ah iyagoona gacanta kusoo dhigay tiro kale oo maxaabiis ah waana weerarkii ugu horreeyey ee noociisu islamarkaana lala beegsaday burundeeska ka dhashay hadalhaynta ugu xoogan dadka ku nool deegaan ka tirsan gobolka bari ayaa ka cabanaya biyo la-aan soo wajahday deegaanka mahad cubayd ayaa faahfaahinaya
dadka ku nool deegaanka timirsha oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa ka cabanaya biyo la-aan baahsan taasoo ay ku eedeeyeen inuu ugu wacan yahay maamulka puntland gaar ahaan kan ka taliya degmada isku shuban oo ay sheegeen inuu biyihii loogu talagalay dadka deegaanka siinayo dad kale oo aysan biyo la-aan haynin qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramaya arrintan waxaanu ka cabanaynaa haraad abaar jiiraal aada noo saamaysay oonku ugu madax yahay waa garta waxaanu ka cabanaynaa oo cabasho ballaaran ka soo jeedinaynaa maamulka isku shubar oo deegaanka timisha hoos tago oo biyihii ugu dameeyey oo hadda gargaarka la qaybinayo oo deegaankan aanu anagu magaaladan joogno madaxweyne ahaan joogno haba iska dhinteen dadka araad u baqtee ceel bay lahaan jirtay ceelkii saddex bilood ka jabnaa degmadana waa cambaaraynaynaa dhibaato weyn baa ka dhacda dalka jilaal baa ka dhacay haraad baa ka dhacay biyaha la keenay biyihii magaalada guddoomiyaha qaybsha guddoomiyuhuna ama faraxa ku dhow ha noqoto ama ciday waxay si gaaray waxay isgu daaweysanayaan ha ahaatee fuusanna lama siin de in deegaanka aan joogno miyi iyo magaalo hal birmiilo biyaahna lama siin ma jiraan wax mashaariica oo muuqda oo uu maamulka puntland u qabtay bulshada ku nool halkaasi warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah heel furqoon xukuumadda taywan ayaa dowladaha caalamka ka codsatay in la qaado tallaabo lagu cunaqabateynayo shiinaha si loo yareeyo cabsida laga qabo in shiinaha uu dalkaas weeraro wasiirka arrimaha dibadda ee taiwan joseph wu ayaa caalamka u dirsaday qayladhaan ku aadan in cunaqabateyn lagu soo rogo shiinaha si la mid ah tan lagu rogay ruushka waa haddii uu faragelin ku sameeyo madax bannaanida maamulka ee waddankaas taiwan oo hore u sheegtay inay ku biirtay dalalka cunaqabateynta kusoo rogay moscow ayaa haddana maalinimadii jimcadii lasoo dhaafay waxa ay shaacisay in sidoo kale waddanka belaruus oo taxaaluf dhowla ah ruushka iyadana cunaqabateyn ay kusoo rogtay taiwan ayaa ah maamul aan weli la aqoonsanin laakiin gacansaar xooggan la leh reer galbeedka iyo maraykanka maamulkan ayaana iskiisa isku xukumayay ilaa kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii inkastoo uu shiinaha weli sheegto dhulkaas dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrein ayaa caalamka badankii geliyey marxalad sicir barar ah maadaama uu soo saaro shidaalka iyo gaaska ugu badan ee yurub la geeyo halka ukrein ay soo saari jirtay dalaga qamadiga oo suuq iisaami fiican ku lahaa caalamka warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa